fiican oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegi iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegi iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaadaya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siid waxaa dib u dhac aad u baahsan ku yimid maamul u samayntii gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kaasi oo lagu waday in maalinta maanta ah ee bisha maarj ay tahay kowda uu ka furmo magaalooyinka dhuusamareeb amaba magaalada cadaado hadba tii laysku raaco ayadoo haatanna magaalooyinkaasi ay ku jiraan qaab ay u tartamayaan magaaladii qaban lahayd hawshaasi ku saabsan maamul samaynta ayadoo dhanka kalena maamul samayntaasi haatan dib u dhac aad u ballaaran uu saameyn ku yeeshay waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixin ku saabsan arinkaasi nooga soo diray muqdisho maanta oo taariikhdu ahayd kowda bisha maaj ayaa lagu ballansanaa in magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo ka furmo shirka la doonayo in maamulka lagu sameeyo gobolada dhexe ee dalka shirkan ayaa dib udhac haatan oo ku yimid iyadoo sabab rasmi ah aana la shaacin ciidamada amisom ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka magaalada cadaado muddada shirka oo socda ayaana sidoo kale weli magaaladaasi aan la geyn inkastoo saraakiil ka tirsan amisom oo halkaasi tegay oo soo indhaindhaynaya xaaladda ay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho jawaabna laga sugayo xilliga ciidamada amisom la geynayo magaaladaasi cadaado abuukar xaaji cabdiraxmaan oo ka mid ah guddiga farsamada ee maamul u samaynta gobolada dhexe ayaa waxa uu sheegay in aysan ogeyn meel uu ku baaqday shirka cadaado sidoo kalena aysan jirin cid ku soo wargelisay wuxuuna sheegay in ay qabanayaan xilliga lagu ballamay waxa uuna yiri
si aan la marayn karin oo wanaagsan oo aada qurux badan bay wax wadaan amniguna waa shacabka shacabkuna wuxuu ku talagalay inuu magaaladan martigeliyo weynaha isu imaanaya maamulka dhisanaya sidaa darteed waxaa la oran karaa waa dad hormarsan dadka dhammaantii jooga dadka ugu hormarsan yihiin aniguna waxaan ku baari lahaa meesha hadda amnigu mariyo in laga adkeeyo dadkana waxaan leeyahay dadka imaanaya iyo dadka kale dhammaan waa nugdooda shacabka raxmid lahayd sida amniga ay u kala dambeeyaan meel kasta oo ka jirtana colaad in la daayo nabad loo diyaargaroobo iyo iyo dhisma saasaan ololaa inkastoo xubintaani ka mid ah guddiga farsamada ee shirka gobolada dhexe uu sidaasi uu sheegay ayaa haddana dhanka kale waxaa arintaani ka soo horjeestay ergooyinka kale ee ku sugan magaalada dhuusamareeb oo ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee halkaasi ka socda cabdiladiif cali oo ah afhayeenka shirka ka socda magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay iyadoo aan la soo gabagabeyn shirka ka socda magaaladaasi in aan la furi karin shirka magaalada cadaado waxuuna sheegay muddo shan iyo labaatan maalmood oo hadda kadib ah inuu sii soconayo shirka magaalada dhuusamareeb shir maamul u sameynaya waxay ku xiran tahay soo dhamaashaha iyo inuu si saxa usoo dhamaado shirka dib u heshiisiinta waayo dadkii maamul baa loo sameynaya lahaa halkaan ay joogaan waana inay heshiyaan marka horeeto oo ayagoo midaysan oo wax isla meel dhigtay ay markaas kadib meesha ay u guurahayaan oo dib u heshiisiin uga guurahayaan hadday maamul sameyn tahay ay iyagu markaas la qaataan marka sidaas waaye qorshahana waa la bedelaa mar walbao balaankii marka horeeto kowda maarit hadduu ahaa anaga wuxuu ahaa shirkan inuu dhamaado kowda maarit waxaa loogu saleynaya waxay ahayd shirkan dib u heshiisiinta inuu dhamaanayo bishaan dhamaadkeeda marka balaankii shirkan hadduu isbedelay oo shan iyo labaatan beri ku darmatay qasab waaye kii kale balaankiisana inuu isbedelo waayo kana asal ah labadooda dadka qaar ayaa u arka shirka magaalada dhuusamareeb inuu yahay mid culays ku ah shirka maamulka lagu sameynayo gobolada dhexe ee cadaado ka dhacaya hase aatee arrimahaasi waxaa ka jawaabay xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid a xubnaha baarlamaanka waxayna sheegtay in ay jirto sabab kalifaysa in uu sii socdo shirka magaalada dhuusamareeb wakhtina loogu daro muddadii uu soconayay
odayaasha dhaqanka maxay ahayd soo jeedintooda ay soo jeediyeen inay muddadaas kororsiimada u baahan yihiin sababtoo ah kororsiimada waxay ugu baahdeen waa shirkii ay wadeen qofka biniaadankan wuxuu ugu jecel yahay hawsha uu qabanayo inay dhammaystir yeelato sidaa darteed waxaan isleeyahay odayaashu waxay u arkeen inay hawshooda dhammaystirkeedu ayse ka ka muxuu ahaa ay qaateen inaan dhammaanteen ku tixgelinana waa wax runtii loo baahan yahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa aad kaga xun dib u dhaca ku yimid shirka lagu ballansanaa inuu ka furmo magaalada cadaado waxaana dowladdu haatan ay dadaal ku bixinaysaa in lasoo gebagabeeyo shirka ka socda magaalada dhuusamareeb magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado ayaa isku haysta martigelinta shirka la doonayo in maamulka lagu dhiso inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay in shirkan lagu martigelinayo magaalada cadaado sidoo kale arrimahan oo dhan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli dagaal oo ka jiro gobolka gaar ahaan magaalada gurceel maxamed kaafi sheekh abukar rediyow wadajir magaalada muqdisho